warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal qodobadan warka subaxan maydinkuuga haya waxaa ka mid ah i e b c oo diiwaangelisay in ka badan shan boqol oo waa shan boqol oo kun oo codbixiyaal cusub ah amniga xarumaha asluubta dalka oo la adkeeyey iyo abaar daran oo ka jirta deegaanka xero lo-aada ee gobolka galgaduud soomaaliya kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo talaadaha taariikhdu waa kowda bisha labaad sanada labada kun iyo labaatan iyo labada qodobadaas aad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobadan idinkugu hayna warka subaxnimo kuwa iyo kuwo kaloo faahfaahsanba kusoo dhawaada guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka ee i e b c ayaa sheegay in muddo laba toddobaad gudahooda uu diiwaangeliyay codbixiyaal cusub oo gaaraya shan boqol waa shan boqol afartan iyo sideed kun boqol sideetan iyo sideed qof gudoomiyaha guddigan wafula jabokati oo bayaan soo saaray ayaa xusay in bartilmaameedsigoodu uu ahaa in ay diiwaan geliyaan laba milyan sagaal boqol sideetan iyo toddoba kun boqolwaa soddon iyo sideed wejiga labaad ee diiwaangelinta codbixiyaasha oo soo bilowday toban iyo toddobadii bishii hore ee janwari ayaa ku eg lixda bishan labaad ee febraayo guddiga doorashooyinka ayaa laga soo xigtay in lasoo gudbiyey codsiyo dhan boqol iyo soddon kun saddex boqol iyo labaatan oo ay dadku doonayaan inay badashaan goobaha codbixinta iyo sagaal boqol waa sagaal boqol sideetan iyo sagaal wax ka bedelaya macluumaadka ay isku diiwaangeliyeen barnaamijkan ayaa ka soconaya dhammaan kun afar boqol iyo konton oo ah deegaanada hoose ee wadanka iyo qurbaha sida wadamada mareykanka ingiriiska qatar jarmalka koonfur africa tanzania uganda ruwanda burundi iyo suudaanta koonfureed wafula jabokati gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha wadanka ayaa warbaahinta u sheegay in diiwaangelinta kenyaanka qurbaha ku nool lasoo gabagabeyn doono maalinka toban iyo shanaad laga soo bilaabo taariikhda dalkaasi laga daahfuriyay barnaamijkan jabokati ayaa shacabka aanan weli iska diiwaangelin ka qayb qaadashada codaynta guud ee bisha sideedaad sanadkan ugu baaqay inay ka faa-iideystaan maalmaha haray dowladda dhexe ayaa shaaca ka qaaday in aada loo sugayo amniga xarumaha asluubta ee wadanka tani ayaa looga gol leeyahay in lagu xaqiijiyo badqabka maxaabiista iyo saraakiisha ilaalada ka xogayaha joogtada ee waaxda asluubta dalka safiina kwakwe ayaa sheegay in lacag dhan sideed boqol oo milyan oo shilin loo qoondeeyey in lagu dhiso gidaarada xarumahan sidoo kale waxay hoosta ka hariiqday in goobahani laga fulin doono mashaariic horumarneed oo dhowra xogayaha ayaa kenyaanka u xaqiijisay inaysan mar dambe dhici doonin mid la mid ah tallaabadii ay bishii tobaniyo koowaad ee sanadkii hore saddex maxaabiis ah kaga baxsadeen xabsiga weyn ee kamiti inkastoo ugu dambeyn lasoo qabtay waaxda dacwad oogidda dalka ee o d b b ayaa sheegtay inay soo saareysa nidaamyo loo adeegsan doono qaabka dacwadda lagu soo oogaya shaqhsiyaadka qaba xanuunada dhanka dhimirka haddii ay dembi galaan waxaa arrintan lala kaashanayaa wasaaradda caafimaadka waaxda asluubta garsoorka iyo booliiska agaasimaha dacwad oogidda dalka nuurdiin xaaji ayaa sheegay in la maarmaan ay tahay in la buuxiyo waa gaabadka jira marka qof xaalad caafimaad oo dhanka maskaxda ah sheeganaya uu faldambiyeed geysto
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
dadka deegaanka xero lo-aad ee gobolka galgaduud ayaa ka walaacsan saameynta adag ee ka dhalatay abaarta halkaasi ka jirta deegaanka ayaa labaatan kilomitir dhinaca bari kaga beegan magaalada cadaado dadka deegaanka ayaana ka cabanaya abaar saameysay dad iyo duunyaba iyadoo xooluhu ay yihiin ee markaasi nolosha rasmiga ee dadkaasi ay ku tiirsan yihiin ayaa dhanka kale waxaa jira in aysan xooluhu lahayn khalasho iyo gadasho midna ee arrintaasi ayaana dhankaasi laga soo tabinaya dadka deegaankaasi ayaa u hayaamaya meelo ay daaq oga heli karaan xoolahooda mid ka mid a waa qaar ka mid ah odayaasha deegaanka xero lo-aad ayaa ka waramaya siday saameynta abaartaasi halkaasi ka jirtay u ballaarinta waxaan ka cabanaynaa wakhti jire oo abaar ah oo ilaahay naga kaafiyo madar deg degana na siiyo waxaan ku dhaqmi jirnay nabcooley xoolo ah oo ari u badan geeluna uusan hadda maaragtay ka bar la-ayn xoolihii abaar baa ku dhacday abaartii markii ay ku dhacday waxay diideen in maaragtay ay bedelmaan oo la gato ayagiibaa waxay noqdeen waxsiin waxbarasho la'aan matoor la'aan hadaalku caafimaad la'aan awalaan qabno waxaa noogu darmay mid markaan cabsideedu nagu weyn tahay oo abaar la yidhaah oo haddii alla kugu roon yahay aan dad iyo dunyaba nolol u oggolayn ilaahay baanu cabanaynaa ilaahay baa naga bixi kara laakiin wixii bili'aadana oo wax ka qaban kara nolol maalmeedka bili'aadanku uu ku dhaqmo inala ka soo gaaro degmadu noogu sokayso
gudoomiyaha deegaanka xero la-aad ee gobolka galgaduuda daahir xaashi ayaa dhankiisa ka hadlay waxyaabaha ugu daran ee dadka deegaankaasi ay baahi u qabaan sidoo kalena mudan in gurmad deg deg ah lagala soo gaarsiiyo
waxaan u baahannahay inaan riig helno marka waxaan codsanaynaa si deg deg ah in riigna lakala soo gaaro oo dadka wax caawiyaa sida hay-adaha iyo maamuladaba inay riig noo qodaan intaas ayaan ka codsanaynaa ceesha aan cabno ilaa soddon iyo dhowr sanay qodan yihiin marka ceeshaasu waxay u badnaayeen waa ceelgacmood meesha biyaha looga cabaa ceeshaan oo biyaha looga helaa labaatan iyo afar mitiraa ugu yar ilaa labaatan iyo laba mitir hadda biyaha marka ceesha badankood waa wada qallaleen wax biyaa ma leh ceel yar unbay ku soo hareen biyuhu iyaguna waa dhuraal oo waa ceel la iska dhurdhurto marka biyola'aan aad u baahsan baa ka jirta marka waxaan leenahay deegaankan wuxuu u baahan yahay waxqabad ay ugu horeyso biyaha in matoor riig ay helaan xooluhu wax gadasho layidhaha ma leh wax neef suuq la geysto ama cidda u joogaan u sooyata ay caawa ku qashaan ma leh wafdi ka socday dowladda federaalk soomaaliya oo hogaaminaya wasiirka gaashaandhigga jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga wasiir dowlaha amniga iyo agaasimaha iyo agaasimihiisa xafiiska la taliyaha amniga qaranka xoogga dalka soomaaliyeed midowda yurub midowda afrika dalalka ciidamada ka joogaan soomaaliya iyo xubno ka socday beesha caalamka ayaa ka wada hadlay sidii soomaaliya ay u hanan lahayd amniga guud ee dalka shirkan oo daba socday shir dabayaaqadii toddobaadkii hore ka dhacay caasimada adisababa kaas oo looga arrinsanayay qorshaha qaran ee kala guurka fulinta maandeedka cusub ee lagu heshiiyey waxaa sidoo kalena warbixin looga dhageystay guddiga farsame ee dowladda federaalk soomaaliya iyo midowda afrika u diyaargarowga howlgalka cusub ee labaad waa labada sane ee soo socoto fulintii wixii lagu heshiiyey casharadii laga baran karo waxyaabihii qabsoomay iyo xaqiijinta sidii ay dowladda soomaaliya u gaari lahayd hanashada amniga guud ee dalka ayaa looga hadlay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur jaamac ayaa u mahadceliyey garab istaagga midowda afrika iyo beesha caalamka siday u garab taagan yihiin isku garab istaageen soomaaliya isagoona sheegay in dowladda soomaaliya ay ka go-an tahay dardargelinta howlaha markaasi horyaala dowladda dowladda militari ee dalka burkina faso ayaa sheegtay in ay dib usoo celisay nidaamkii dastuuriga ahaa ee wadankaasi lagu maamulayay tani ayaa kusoo aadeysa hol toddobaad kadib ah ee markii ciidamada difaaca ee burkina faso ay la wareegeen talada dalkaasi sidoo kale mas-uulkii hogaamiyey afgembigii dhacay ah ayaa loo magacaabay in uu si kumeel gaar ah burkina faso usii maamulo arrintan ayaa timid wax yar un kadib markii midowda afrika uu si kumeel gaara u hakiyey ee xubinnimada burkina faso sidoo kale diblomaasiyiinta galbeedka afrika iyoiyo jimciyadda qurumaha ka dhexeysa ayaa dalbaday in si deg deg ah dib loo soo celiyo hanaankii kala dambeynta ee wadankaas